الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول رب العزة جل في علاه ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار cashirkan cashirkii boqol iyo sagaashan iyo koobaad wy wuxuuna ka mid yahay cashiradii noo socday kuna saabsanaa tafsiirka qur'aanka kariimka shan iyo labaatan aayadood buu ka kooban yahay aayadda ka wiya afartanaad buu ka bilaabanaya kana mida min suurati kaafir aayadda lixdan iyo shanaadna waa ku egyahay min asuurati nafsiha isla suuratu kaafir ka mida casharadii ka horreeyey buuna ku xidhiirsan yahay waxa aynu ku jirnay mu'minu aali fircawn wacdigii awaanadii qiimiga badnayd ee dheereydays dadka u jeedinayey ayaynu dhexda uga jirnay man camila sayi'atan falaa yujza ilaa mislahaa waman camila saalixan min dakarin aw unthaa wahuwa mu'min fa ulaa'ika yadkhuluuna aljanna yursaquuna fiiha bikayri xisaab weli waxaa socota waanadiisa siduu ugu caqli celiyey amuu ninkaa dadka u waaniyey si lamida hore looma haray qaala tacaala eebba wuxuu yidhi isagoo noo sheegaya sida ninkaa reerka ula hadlay shamcaan baa magaciisa la odhan jiray qibdi buu ahaa xukunkiiyo maamulkuu ku jiray meeshuu ka hadlayaa madaxtooyadii masar laga hoggaaminayey markii hore dacwada sir buu ku bilaabay yaktumu iimaanahu waataynu nidhi markaan dambe diirkuu ka qaaday wuxuu yidhi wayaa qawm tolow maalii maxaa iigu wacan adcuukum anigaan idinku yeerayo ila najaati badbaado ilaa xiqaabkii iyo cadhadii adduun iyo aakhira inaad ka badbaaddaan adduunyada nabadgeliya caafimaad ku dhammaysataan aakhirana aad cadaab iyo naar iyo cara ka badbaadaano aad janno gashaan baan aniga idinku yeerayaa wa tadcuunanii macaala safi shadiid idinkuse waxaad aniga iigu yeeraysaan ila annaar adduunyadana alkufru waalmacaasi wixii lagu naar mudanayey baad iigu yeeraysaan wuu sii fasiray tadcuunanii waxaad iigu yeeraysaan liakfura inaan diido bilaahi eebbaweyne dacwadiinna xumaanteeda hadalkiinna qaabdarradiisa talaxumadiinna tadcuunanii waxaad iigu yeeraysaan liakfura inaan diido bilaahi eebba weyne haddana aanan kufriya diidda ku ekaan ee wa ushrika aan la wadaajiyo bihi eebbe maa wax aan la wadaajiya uun uusan laysa u sugnaanin lii aniga bihi waxaad eebbe la wadaajinaysaan cilmun aqoonba waxaanan garanayn waxay gudaan iyo waxay galaan aan la arag waxay ku yaallaanna aan la ogeyn inaan haddana eebba la wadaajiyo ayaad iigu yeeraysaan mar labaad waa ana aniga shamcaana adcuukum waxaan idiinku yeerayaa ila alcasiis ilaahay addoommada ka adkaa alkhafaar ee dembi dhaafidda badnaa yaan idinku yeeraya oo haddaad rumaysaan oo raacdaan khafaar buu idin yahay waxaad gembi dembi iyo gaf gasheen oo dhan buu dhaafaya haddaydan rumaacinoo raacinna oo aydan rumayn casiis buu yahowa idin baabi'inaya kolka axadkaan idinku yeerayo waa axad haddii la caasiyana idinka tabaroon haddii la adeecana idin dembi dhaafay laa jarama waxaa sugan oo hubaala annamaa waxa aad tadcuunanii iigu yeedraysaan ilayhi isaga laysa lahu uma sugnaan dacwatun yeermo wax adduunka dacwo ku leh oo adduun wax ku taraya ama aakhira wax ku taraya midna maa wuxuu ku yaal iyo wuxuu geliyo wuxuu gudo midna lama arko fi dunyaa adduunyada dacwo kuma leh walaa fil aakhira aakhirana dacwo kuma leh oo isna wax ajiibi maayo wax la ajiibana maaha adduun iyo aakhirana midna waxgal kuma aha asnaan baad iigu yeedraysaan laa tasmacu walaa tubsiru walaa tashfacu walaa tanfacu walaa tadur waxaan waxba ahayn baad iigu yeedraysaan oo fircoon ana rabbukumul aclaa buu yidhi marka aqallada alaab kalaa tiilay wa anna maraddanaa aniga iyo idinkaba meeshaynu u laaban ilallaahi eebbaweynow kolka haddaad eebbe adoo caasiyey oo beeniyey haddanaad barri qiyaamo ugu tagto see is yeelaysa wa anna maraddanaa innagoo dhan aniga shamcaana iyo idinka qibdiya iyo banu israa'iil iyo makhluuq dhammaantii isku dar sida loo dhan yahay wa anna maraddanaa noqodka aynu noqonayno adduunya in laga noqonayo waa hubaal intii badnaydba ka tagtay inteenna yaree joogtana waa ka daba tegaynaa meesha loo laabanayaana ilallaahi eebbaweynow wa anna almusrifiin dadka xuduudaha gudbay filkufri waalmacaasi gaalnimiya gafba carrada ka badiyey hum iyaga keligood ayaa asxaabu naar naar kuwa lagu xerayn doonaa sidaa qiimiga badan markuu hadlay dhegsa loo jalqin waayey cibaaro yaabluu warkiisii ku gebagabeeyey warwarkaaga kuma jirna haddii la yidhi isagiina mindiyaha loo afaystay oo waa lagu dilayaa la yidhi warkiisii wuxuu ku xidhay haddaad haddeeri maqli weydaan fasetadkuruuna waad xusuusan doontaan maa wacdiga iyo waanada an aquulu idiin leeyahay lakum idinka warkaan qiimiga badan een idiin sheegay hadda diidde dib baad ka xusuusan doontaan hadday maraysa adigaa baanu ku dilayna wacdiga iyo waanadii baad naga badisa waadna wareerisa waxay la mid tahay qowlulmawlaa tabaaraka wa tacaala yaa nuuxu qad jaadaltanaa fa agtarta jidaalanaa fa'tinaa bimaa taciduna war waana wareerisay ee wixii aad la iman lahaydee cadaaba la imo isna wuxuu yidhi haddii markaad i diideen wa ufawidu waa bandhigay amrii aniga taladayda ilallaahi eebbaweyne ayaanu bandhigay inallaaha eebbaweynana basiirun eebba u jeeda oo arkid badan wey bilcibaadi addoommihiiya waxay samaynayaan alla u arkid badanee u jeeda wey ana arrintayda allaanu daayey war dambana idiin noqon maayo waxa doontaana igu sameey sidaa markuu yidhi oo mindiyaha loo listo warka uu gebagabeeyey fircoon ciidamuu abaabulay nabad sugiddii waa la soo qabtay yidhi isagiina waa firdhay goor cawannimo uu baxay duurkiisuu iska galay halaq iyo dugaagguu weheshaday halkii baa looga daba tegey waxay riwaayaadka qaar sheegayeen libax baa waardiye ka qabtay ilaan kolkii duur iyo cidlo la tago dugaaggaa ka waayeel sidaynu guryaha ugu amar ku taaglayno baa duurkana dugaagga ugu amar ku taagleeya laajiguu libaax u noqday gadaal intay libaxyihii marsadeen yaa waardiye laga qabtay ciidamadii fircoon baa tegey oo raadqaada midba libax baa ku dhegay nag markii laga dhigay waxoogaa firdhay ayaa yimid oo kala carara naxsan oo walwalsan war ninkii ma wadaan maxaan wadnaa bahal baana dhameeyey fircoon waa rumaysan waaye niman odayaalaad ahaydeen ruwaa baana laayay wax lagu hadlo iyagii buu haddana laayay niman kaluu diroos yidhi kuwa warkooda kuma jiro soo qabta ninkii kuwiina libaxii baa laayey markaa wixii noqdana isagaa dila wuxuu rumaysan laayahay waa nin kibrey oo libax waa ku dilaayay haddaadan hub isaga celinin shaksiyankaaga tabarro isaga waa iska hubaysan yahay waa wataa wixiisii ilkiisii iyo xidiyihiisii iyo xooggiisii quwadiisii waa mujahas fii nafsihi isagay ku abuuran yihiin adiguse mindiye waxaasad wadataa wixii intuu kaa kala tuuro oo gacan ku dhufto yuu korkaa ku degaaya bur iyo fadal kaa dhigaayo markaa libax baa reerihii dhameeyey markii dambena ciddii weyneyd baaba loo yimidoo bad baa lagu sayray qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi fawaqaahullah fawaqaahu waxaa shamcoon ilaaliyey allahu eebba weyne wuxuuna ka ilaaliyey sayi'aati maa shay hagartii shay xumihii ayuu eebba ka ilaaliyey ay makaruu ku hagarsadeen ciidamadii loo diray allah ka ilaaliyey san in laga soo rifi waa wixii ugu taga hawdka libax baa dhammaynaya markii dambena wada fircoon iyo intii daba joogtay waaba tan waxaaqa waxaa ku degay biaali fircawn fircoon iyo dadkiisa suu'ul cadaab cadaabka ugu xumaan badan ayaa ku degay biyo naar baa la ysugu daray iyagii oo kolka cadaabulqabr galabtii iyo subaxdii la arkaba xabaalihii lagu naarayo wuxuu leeyahay mufasirku mu'miniinta jihaadka eebba ku dhimata ayaa shimbiro cagaaran oo qiimi badan arwaaxdooda la geliya shimbirihii jannaday daaqaan maalinkii habeerkiina qanaadiilul carshi carshiga faynuusyihiisa ayay baryaan kuwan bilcagsi shimbiro madmadow ayaa eebba abuuray camalkoodii xumaa baa shimbiro laga dhigay arwaaxdoodiina waa la geliyey galabtiina waa la cadaaba subaxdiina waa la cadaaba hadhowna cadaabkii weynaa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi annaaru naar baa yucraduuna la bandhigaa calayha naartii korkeeda yucraduun waa fircoon iyo raggiisii calayhaa cala annaar naartaa loo bandhigaa waa la cadaabaa khuduwan subaxda iyo wa cashiyan galabta waa galab la arkiya subax la arkaba intaa waa cadaaban yihiin cadaabulqabri daliilkiisii qur'aanka waad haysaa amaa fi sunna xadiidka haddaad u noqotid rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi alqabru imaa rawdatun min riyaadi aljanna wa imaa xufratun min xufari nnaar farsamadan bashariyada ee annaga aan samayna godka si kastaba ha loo sameeyo waa intaynu ag taagannahay kolkaynu gacanta kala baxno eebbaa subxaanahu wa tacaala malaa'ig iyo ciidamo u diraya kolkaa in janno loo bedelo haddii qofkii meesha aynu geynay uu qof fiican yahay iyo in naar loo bedelo labaday ahaanaysaa kolka alqabru imaa rawdatun min riyaadi aljanna wa imaa xufratun min xufari innaar daliilkii qur-aankana waa ka annaaru naarba yucraduuna la bandhiga fircoon iyo raggiisa calayhaa naar dusheed huduwan subaxda iyo wacashiyan galabta wa yowma taquumu saaca saacadda qiyaame maalintay joogsanaysana aakhiraa la tegey yuqaalu lahum waxaa loo dhihi doonaa adkhiluu qirawe ilaah baa malaa'igtii faraya yaa malaa'ikatallah ilaah malaa'igtiisii waxaad gelisaan aala fircawna fircoon iyo intii raacday ashadda alcadaab cadaabka u daran geliyow qiro kale wa yowma taquumu saaca udkhuluu gala iyadana waa qiro sabciyaha aala fircawna yaa aala fircawn fircoon iyo intii raacdayay ashadda alcadaab cadaabkan ugu daraasha badan gala ayaa la odhanaya kolka saasaa arrintii ninkii qiimiga badnaa iyo malcuunkii fircoon ahaa saasaa arrimahoodii ku dhammaadeen kolka ashad alcadaab ashad waa ismu tafdiil cadaabkaa fircoon la geeyey mid ka darani ma jiro ashad mar haddii la yidhi shadiid baa ka hooseeya kolkaa kan ugu daran waa kee waa kolka naarta ugu hooseeya waa isku dul taallaa naartu toddoba dabaq wey fii suurati alxij ayaynu ku marnay rubaaynu u naqaan wa inna jahannama lamawciduhum ajmaciin lahaa sabcatu abwaab likulli baabin minhum juz'u maqsuum toddoba dabaqoo isku dul taallo wey albaabka dhaladay ku leedahay kolkaa qofka midda u hoosaysaa ku jira toddobadiiba waa maray toddobadiiba geli kolkaa midka u hooseeyaa ugu daran afar qoluu ka dhexeeya qolo gacantaad ku haysaan daliilkeediina waa kana wayaquumu- yowma taquumu saaca tudkhuluu aala fircawna ashadda alcadaab qolada labaad waxaa wey fii suurati almaa'idaynu ku soo marnay waa kuwii ka kufriyey xeeradii nabi ciise iyadana liqowlihi tacaala ayaa u daliila inii munazziluhaa calaykum faman yakfur bacdu minkum fa inii ucadibuhu cadaaban laa ucadibuhu axada min alcaalamiin kolkaa qoladii xeeradii nabi ciisena cadaabaan qof lamida la cadaabin ayaa la cadaabaya waa ashad alcadaab laba qolad haysataa saddex waxaa kuwa almunaafiquun iyagana daliilkeedii fii suurati الnisaa ayaad ku soo martay ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min annaari ka u hoosayn badan wey kolkaa qoladaa saddex afar almusawiruunow waxa naflaha ah dadka sawira liqowli rasuuli sala allahu calayhi wasalam xadiidkii rasuulka u daliila ashaddu nnaasi cadaaban yowma alqiyaama almusawiruun fayuqaalu lahum axyu maa khalaqtum ilaah waaba facaysateen oo dad qurux badan oo qoor dheer oo xaadi iyo xaajibihii indhihii leh oo saa u nimirsanaya waabaad samayseene axyu maa khalaqtum nafna geliya kolkaa naf gelin kari maayaan kolkaa waman adlamu miman dahaba miman yakhluqu dahaba yakhluqu ka khalqii eebba kayrsi wey ilaah isku taagid wey kolka afartaa qola ashad alcadaab leh wayaa qowmi talow maali maxaa igu wacan adcuukum inaan idinku yeerayo ila najaati samata bicid min cadaabillaahi fi dunya waalaakhira laga samata baxo oo watadcuunanii idina aad iigu yeeraysaan ila annaari sababkii naar dad gaarsiinayey alkufru washirku waalmacaasi baad iigu yeeraysaan tadcuunanii waxaad iigu yeeraysaan liakfura inaan sidiina diido bilaahi eebbe weyne wa ushrika aan xaqiisa la wadaajiyo bihi eebbe maa wax uusan laysa li ii sugnaanin bihi waxaad sheegaysaan cilmun aqoon waxaanan garanay waxa ihiina jirin ayaad iigu yeeraysaan inaan eebbe xaqiisii ka qaybgeliyo waana anigana adcuukum waxaan idinku yeerayaa axad kale maya ila alcasiiz allaha addoommadiisa ka adag ee inta edab daran maquuniya alkhafaar asturida badan litaa'ibiin inta gafka uga noqota ayaan idinku yeeraya laa jarama xaqan waxaa dhab oo sugan annamaa waxaad tadcuunanii iigu yeeraysaan ilayhi isaga laysa inayan u sugnaan lahu kaad iigu yeeraysaan dacwatun yeerma la maqlo oo isna wax ajiibi maayo wax la ajiibana ma aha dur male nafci male fi dunyaa adduunyada gudaheeda dabakicid iyo dacwo kuma leh walaa fi laakhira aakhira gudaheedana dacwo iyo dabakicid kuma leh wa anna maradana uunbasaynu u nahay laabashadeennuna ilallaahi eebbaweyne xaggii bay ahaatay wa anna almusrifiin fi lkufri waalmacaasi dadka gaallimada iyo gafka gelidiisa ku xadgudbay carrada ka badiya hum iyaga keligood ayaa asxaabu naar naar kuwa la geynaya oon dhan u dhaafaynina weligeed iyada naarta unbay saaxiib u ahaanay markuu ka quustay maqalkoodiina gebagabadan yaab kale ayuu warkiisii kaga baxay fasatadkuruuna qaraaba waa xusuusan doontaan maa hadalkan aan aquulu idin leeyahay lakum idinka waa ku dilaynaa hadday joogto wa ufawidu waan bandhigay amriya taladayda ilallaahi eebbaweynaan u bandhigay waa tawkiil wey jacfaru saadiq imaam qiimi badan ahlu cilmi ah taqi ah qur'aanka dhuuxay buu ah marka fi xikmooyin uu leeyahay ayaa waxaa ku jirta qof loo goodiyey sidee buu u iloobaa wa ufawidu amriya ilallah ina allaha basiirun bilcibaad qofaysa dhibaata la kulantay sidee buu u iloobaa xasbiya allaahu wa nicma alwakiil xikmooyin badan buu leeyahy kolkii ninkii waa lagu dilayaa la yidhi warkiina uu ka badiyey wax in laga maqlo la diiday war lagu dadba la waayey ayuu yidhi wa ufawidu waa bandhigay amriya taladayda ilallaahi eebbaweyne ayaan u bandhigay inallaha eebbaweynena basiirun alla arkid badan oo u jeeda wey bilcibaadi addoomihiisoo idil ayuu arkayaa fawaqaahu waxaa ilaaliyo oo waardiyeeyey allahu eebbaweyn ilaah baa ninkii ilaaliyey kolkaa ciidamada eebbe een cid taqaanba jirin isaga ma ahaane ayuu ku waardiyeeyey wasadaqa allaahu fii qowlihi wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa ciidamada eebbe keligii baa yaqaan kaniica ugu tabar yar hadduu kugu sallido meel aad geli iyo meelaad ku gaban ma leh fawaqaahu waxaa shamcaan ilaaliyey allahu eebba weyne wuxuuna ka ilaaliyey sayi'aati maa wixii xumihiisa ay makaruu ku hagarsadeeno waa ku dilaynaa haddii la yidhi waa lagu daba baaba'ay isagiina sayn waa laga rifi waayey dugaaggiisuu magan galay dugaagkii baa waardiyeeyey loo dhowaan wa qoladii raadinaysay ama bahala ku laaya duurka ama badbaha lagu gafro waxaaqa waxaa degay biaali fircawn fircoon iyo dadkiisii waxaa ku degay suu'ul cadaab waa wuxuu ka yaaba suu'ul cadaab cadaabkan ugu xumaan badan ayaa ku degay cadaabu dunyaa walaakhira ayaa la isugu daray ama saddex cadaabu kolkii hore waxa lagu baabi'iyey cadaab buu ahaa oo biyaha kan iyaga la raaciyey ama qowmu nuux lagu halaagay biyuhu biyo caadi ama naar baa ku dhex jirta mimaa khadii'aatihim uqriquu fa udkhiluu naaran kolkaa biyaha naftoodii baa cadaaba magaca biyaha laakiin waa cadaab kolkaa biyihii lagu cadaagay cadaabkii koobaadu cadaabu lqabrina annaaru yucraduuna kii saddexaadee weyna waa u dhiman yahay waxaaqa waxaa ku degay biaali fircawn fircoon iyo dadkiisa su'ul cadaab cadaabkii ugu xumaan badnaa yaa kolka horena biyaha loo dhexgeliyey haddana annaaru naarba yucraduuna fircoon iyo raggiisii la bandhiga calayhaa naar korkeed subaxdiina waa la soo cadaabaya galabtiina waa la soo cadaabaya quduwan subaxdii mar baa la cadaabaa waxashiyan galabtii mar baa la cadaabaa cadaabulqabri wey hadday kaas ku jiraan wa yowma maalin taquumu saaca saacadda qiyaama ay joogsataana ee adduunyo dhammaato yuqaalu lahum malaa'igta waxaa loo odhanayaa adkhiluu ayuha almalaa'ika haddaad tihiin malaa'igtii geliya aala fircawn fircoon iyo dadkiisa ashadda alcadaab qolka u hooseeya geeyow dhalada ka geliya lixda kaleba ha sii mareen ka u hooseeyaa dejiya waa ka xarunkooda kolkaa gadaalay ugu neebsanaysa ashadda alcadaab waid yataxaajuuna fi nnaar tani waxay ku cadfan tahay darsigii suuradda u horreeyey wa andirhum yowma alaasifa id ilquluubu id yataxaajuunahu markaa digidii ummadda loo digaayey ee dhibaatooyinka iman doona looga digaayey tii wey kolka idilquluubu ladan xanaajir taa welwel bay ahayd tanna naar baa la tegey laba gurub baa laysaga soo horjeestay wixii ardaalahaaye waayeela ee kufriga iyo macsiyada horyaal u ahaa ee dadweynaha hoggaaminayey qayb bay noqdeen wixii dadweynahaye la hoggaaminayey ee inta la madaqsaday ee laga caqli badiyey maskaxdoodii la qaatay maanka laga gumaystay maalkoodii laga qaatay cadaab la baday labaa laysaga soo horjeesanaya kolka saaad uga cibro qaadato murankan dhacayaare wa andirhum ayuha arasuulu lkariim uga dig ummadda waxaad uga digtaa id yataxaajuuna caasiyaalku marka ay murmi doonaan xaggee murankaasu ka dhacaya fi naari naarta gudaheeda ayuu muranku ka dhacaya hadalka waxaa faraya oo bilaabaya oo soo jeedinaya kuwii dadkii la rafaadsaday fa yaquulu ducafaa dadkii la jilicsaday ayaa waxay odhan doonaan liladiina odayaal istakbaruu isweynaysiiyey ayaa waxay u odhan doonaan inna annaga dadweynaha kunnaa fi dunyaa adduunyada gudaheeda waxaan ku ahaan jirnay lakum idinkan waaweyn tabacan kuwa idin raacsan tala ma aanan lahayn warna ma aanan lahayn adinkaanna wadwatay warkiinaan fulin jirnay bura idinku taallaan ahayn cadaabkaana maanta yimid odaynimadaad sheegan jirteen maanta wax ma noogu taallin innaa annaga kunnaa fi dunyaa adduunyada waxaan ku ahaan jirnay lakum idinka odayaala tabacan taabiciin kuwa idin raacsan idinka dambeeya idiin adeega idin maqla aan warkiinna war ku darin ee fa hal antum ma tihiin maanta muqnuuna kuwa naga reeba cannaa xagga naga nasiiban qayb haddaydan cadaabkao dhan gaashaanka nooga daruuri karin kis yar ma naga reebi kartiin mina naari ka mida su'aal wey dadweynihii baa leh jawaabtii odayaasha dhegayso haddaraa laysaga digay qaala aladiina wixii waxay yidhaahdaan istakbaruu isweynaysiiyey ayaa waxay yidhaahdaan maxaan cadaab idinka reebnaa inna annagiyo idinka kullun idaylkan fiihaa fi naari aan ku jirnaaye ma waxaan naftannada u qaban weynay baan idiin qabanaynaa sootaan idinla joogna maaha oy naartanna wada quwaacayso meeshaan ku wada jirnaa kolkaas sideen idinka qayb naarkan idinka daafacnaa wa meeshaanba ku wada jirnaa midda labaad sheeko waa dhammaatay inallaaha eebba weyne wixii la sheegaya halla kama jiraan qad xakama waa garnaqay bayna alcibaad addoommihii waa loo kala garnaqay fa ahluljannati fi ljanna wa ahlu nnaari fi nnaar warkii waa dhammaaday inta hadda wax la weydiina xaggee la aadaw laba garay u sheegeen awalan meeshaan idinkula jirnaa see wax idinku qaban karnaa ta labaad intee la aadaa warba waa dhammaaday waa la kala baxay fa ahluliimaan wa saalixulacmaal fii jannatihim ayay ku jiraan wa ahlulkufri waalmacaasi washirki waadulmi fi nnaari ay ku jiraan ina allaha qad xakama bayna alcibaad addoommihii gartii waa la kala bixiyey warna waa dhammaaday seen wax idinku qabanaa arrintan uga digo kolka adigoo ilaah ku abuurtay si gaara uu ku abuurtay cid kale ayan ku abuurin caqlina ku geliyey rasuul laguu diray kitaab laguu dejiyey inaad noqoto buro qof kale ku taal oo daba socoto tanaa ku dambaynaysa haddii kale maskaxaad imaankaa ka shaqe ilaaha kule isagaa ku risqi siiya intii daba socodku ugu filan rasuulaa laguu soo diray diinaa laguu soo dejiyey rabbigaa daba soco rasuulkaaga daba soco diintaada qabso haddii kale waa kuga kolkaa waa la ysku duumay tabar xumo cadaabkii in lagu wada jiro waxna aan la ysugu alin markii la ysku qanciyey ayaa la ysku darmay al atbaacu waalmatbuucuun odayaashii la raacsanaa iyo kuwii raacsanaa waxaa la aaday malaa'igtii naarta ka adeegaysay ayaa ergiyo akhyaarnimo in loo dirsada la damcay wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen fi naari ku sugnaa min alatbaaci waalmatbuuciin labadii qolaba waxay yidhaahdeen likhasanati jahannama tabarxumaa la ogaaday inaan wax la isu geli karin kolkaasaa la soo doontay malaa'igtii naarta ka adeegaysay malag maalig la yidhaa ayaa u waayeela aayaadka qaar magiciisayba ku dhawaaqeen wanaadow yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabbuk meeshan waa ku jabnay ilaah nagala hadal naftaha naga qabto bacda alfi sana kun sana ka gada oo kunkaas sano maalintiiba ay kun sano maanta ha tahay ayaa la leeyahay jawaaba ilaah ka timid innakum maakisuun maxaad joogaysiin tan waa sidii oo kale likhasanati jahannama jahannama malaa'igtii ka adeegaysay ayaa waxay u yidhaahdeen adinkaa laagtii sharaf kale adinkaa malaa'ikatullaahi ah adinkaa meeshaan ka madaxa adinkaa rabbi la hadli kara annaga dembiilayaalaan nahay ilaah lama hadli karno wax nagu fali maaha ma loo ogola inay arkaan wasadaqa allaahu fii qawlih kalaa innahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun inta rabbi laga xijaabo summa innahum lasaalu ljaxiim summa yuqaalu haada aladii kuntum bihi tukadibuun cadaab ma jira ma dhihino cadaabkaana gala ilaah laydin tusi maaha kolkaa ma arki karan kolkaa malaa'igtii adeegsadaan codsigooda dhegayso udcuu rabbakum rabbigii noo tuuga maxaad rabtiine yukhafif ha naga dabciyo cannaa xagganaga yowman maalin min alcadaab aakhare maalin mehe habeen male gedigeed maalin wey idan qadra yowmin wey waxaad moodaa dhaqankii adduunka inay xoogaa ku ta'asureen oo fikrad ka qaateen lix maalmoodna waa la shaqeeyaa jimcadana waa la nastaa gaalada axadday nasataa yahuud sabtiyay nasataa nasaarna axaday nasataa muslimkana jimcuu nastaa kolkaasi timaankii maalinaa lagu leeyahay la nastee bal cadaabkii haddii ana nalaga qabanay naloogana gargaaray takhfiif yooma hanala siiyow malaa'igtu siday uga xaaji qaadato arag kolkay udcuu rabbakum rabbigii noo tuuga yukhafif ha dabciyo cannaa xagganaga yowman qadra yowmin maalin qadarkeed toban iyo laba sac ama afar iyo labaatan sac min alcadaabi ha naga fudaydiyo intaan malaa'igay noogu ergeeya qaaluu malaa'igtii waxay yidhaahdaan awalam takuma wayan ahaanin ta'tiikum inay idiin timid rusulukum akhyaar laydiin diray ma idiin timido nuux yahuud iyo saalix shucayb iyo luud iyo ibraahim muuse iyo ciise iyo moxamed ma idiin yimaadeen bilbayinaati xujo cadcadna ma idiinla yimaadeen iyo mucjizo iyo adillo samaawiya iyo aayaad qur'aaniya ma idiinla yimaadeen su'aal wey qaaluu ahlunaarka waxay yidhaahdaan balaa inayan noo iman warkee tuur waa noo yimaadeen wey kol haddii la idiin yimid cadaabkan laydin cadaabay waa cadli gardarriyo dulmi maaha cadli haddii laydinku fuliyey wax loo shafaaciyo akhyaar ma ihdin haddaad rusushiinnii diideen abaalgudkiinnii waa kana waxaanna waa cadli raalli ku ahado gowska dhiga idinku tegi mayno kol haddaad balaa tidhaahdeen qaaluu waxay malaa'igtu yidhaahdaan fadcuu antum ka adinka tuur maxaad rususha u diideen